waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaalibaaircaawa taariikh baana qormaysa tubtaan qaadi lahayn hoggaankii nagu toosin aynu caawa tilmaanno taageerayna rabaan taageerayna rabaan wiilashan tartamaayeen aynu dacjka mid saarno waa xaflad ka dhacday magaalada melbourne maalintii axadda ahayd taasoo ay qabsadeen qaar ka mid a jaaliyadda puntland ee magaalada melbourne xafladdan ayaa lagu dooranaya guddoomiyaha qurba joogta puntland ee cusub waxayna imanaysaa iyadoo qaar kale oo ka tirsan jaaliyaddu ay hore u doorteen guddoomiye sheekh ciise muuse oo goobta ka hadlay ayaa ka hadlay khilaafka dhinaca hoggaanka ee jaaliyadda isagoo sheegay in dadku kale aragti duwanaan karaan balse midnimo la-aantu ay wax yeesho bulshada diintana aysan u fiicnayn waxaan maqashoonahay jaaliyaddu in ay wax soo kala dhex galeen magmadow inuu yimi magmadow waa imaanayaa sababtoo ah dadku mustawahoodu mid ma aha dadka daf sida loo fikiro iyo sida wax loo fahmo iyo sida wax loo maareeyo lama wada sinna dadku kama sinna arrintaa qof walbaba meel bay u joogtaa qof baa jiri kara meeshaad ka hadlayso iyo waxa aad rabto aan kula fahmaynin maybi inuu kula fahmo laba bilood ka bacdi ma shan bilood ka dib marka arrintaas waa arrin jirta waxma yeeshay midnimada midnimada wixii u daran waa wax islaam ka soo horjeeda guddoomiyaha ku-meel gaarka ee ururkan axmed warsame ayaa soo dhoweeyey dadweynaha goobta isugu yimid isagoo shaaciyey labada musharax ee doorashadan u taagan
waxaan aad iyo aad idinkaga mahadinahayaa inaad maantay ka soo qayb gashaan kulaylkan aad ku timaadaan si aad u muujisaan xubinnimadiinna iyo la shaqaynteenna ururka qurbajoogta puntland ee austraaliya maanta waxaad kala dooranaysaan laba musharax oo halkaa hortiinnaa fadhiya cabdiraxmaan cabdulaahi cali iimaan maslax daahir guure labadaas dhallinyaro ayaad kala dooran doontaa cumar faarax dhoolowaa oo isagu ururkan madax ka soo ahaa sannado badan ayaa sheegay in labada dhallinyaro ee sharaxan ay yihiin shakhsiyaad inta isagu uu ka yaqaan qaban karaa jagadan intaan ka ogahay labaduba laba nin oo dhallinyaraha weeye oo firfircoon weliba ninka la yidhaahdo maslax oo run ahaan ku cusub arrintan dadaalka uu sameeyey iyo dadka isku dubariday iyo xubnaha uu soo uu keenay waxay muujinayaan inuu yahay nin firfircoon dhallinyarada wax ka qaban kara iimaan anigu waa la soo shaqeeyey wax badan baan soo wada shaqaynay isagu ise teesgar qof la teesgareeyo weeye cabdiraxmaan cabdulaahi cali iimaan ayaa u soo bandhigay dadweynaha khibraddiisa iyo waxa uu qaban lahaa haddii la doorto marka experience waxaan leeyahay ilaa labaatan iyo labada sano ee ugu dambeeyey aan wax kaga soo qabtay hadday abaar tahay hadday colaad tahay hadday tahay guundooyin hadday tahay isbitaallo hadday tahay jidad wax walba oo reer puntland ay u baahan yihiin aad iyo aad baan uga soo qayb qaatay khibradna waa u leeyahay waxaan kale oo samaynayaa haddii ilahay idmo inaan meeshii awal aad joogtay aan ka sii wado waxaan kale oo rabaa inaan ka hadlo haddii caawa idinku codkiinna aad siisaan waxyaalaha ugu muhiimsan anigu waxaan nin xiriir dhow lale waddankii oo taga muddooyin aad u badan hadda inta cabdiweli caalgaas uu madaxweynaha ka yahay ka ahaa laba seerbati maslax daahir guure oo isna ah musharaxa kale ayaa ka hadlay waxa ku dheliyey inuu jagadan isu soo taago markaan arkay caqligii cududdii iyo waxqabadkii dhallinyarada oo run ahaantii aan ka dhex muuqan ururka qurbajoogta puntland markaan arkay isku xirkii qaybaha kala duwan ee jaaliyadda oo ay ku jirto habacsinaan ballaaran markaan arkay waxqabadkii qurbajoogta reer puntland ee waddankan austraeliya oo u batay xilliyada qaybadhaanta waxaan go-aan ku gaaray inaan u soo istaago jagadan guddoomiyaha jaaliyadda reer puntland ee waddanka australia doorashada oo saacado qaadatay ayaa waxaa ugu dambeyntii codeeyey boqol iyo labaatan iyo saddex qof waxaana tirinta codka kadib ku dhawaaqay natiijada cali puntland oo ka mid ahaa guddiga doorashada مصلح مصلح مصلح مصلح إمام إمام إمام عبد الله عبد الله لابد يكون مصلح ما يقول عليه نحن يصلح
maslax daahir guure oo isagu ku guulaystay jagadan ayaa sidoo kale u mahad celiyey musharaxa la tartamayey wuxuuna sidoo kale ka codsaday dadweynaha ka soo qayb galay inay la shaqeeyaan waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali